waxaan u arkay cadaalad darro oo wiilkayga ilay ka dhacday meesho kaas waan aqaan wiilkayga afartidan wadankan keenay iskuulaan baray jaamacadda ugu fiican kanadu ka baxay u f t master inuu sameeyo rabo soo noqdo alaabtiisa ii dhiibto alaabtaan ii hayn haddaan naag arkana waa ku sponsora hoyr hooyo xaaska hadda waxaa dhacday in waxyaabo oo jirin koorta loo geyay oo la leeyahay maxay aheeday intuu u socday intuu u socday iyo ninuu wax konsolgeynayo sheekadana maxay aheeday kulli cadaanay ahayd waa loo jeeday ninkii u geli ko waxay ka bilaabatay geedlia u s b ga aa loo geli anarbo ninkii waa la keenay markhaatida wuu ka hadlay meeshuu ka cadeeyay kiisaaldhaha wiil cadaan oo ahay wuxuu yihi maxamed horandhigayga oo ah oo wanaagsan waxay aheeday isaga meel iskala shaqeynaya security miss wuxuu yihi wuxuu u warsaday software marka kanaa ugu soo daruu yihi maxamed ismaa ku warsaday maya buu ka yiri jooriga hortooda meeshaasay booliiska marka darkiisa laga helay geedka booliiska meeshaasay ka raaceen waxaad ii sheegtaa marka waxaad tihi cadaalad daraa meesha ka dhacday waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid ahayd inuu doonayey inuu soomaaliya tego al-shabaab ku biiro iyo nin qof kale oo ay wada sheekaysanayeen inuu isku daya inuu ku qanciyo inuu isna sidaasoo kala sameeyo marka bal waxyaabaha ay cadaalad darada ku tahay ii sheeg waxay ku tahay sharciga kanada ani maaqa laakiin inta hadda waxaan socdaa saddex sana u socdaa maxkamadda waxbaan ka bartay maxay ahayd waxay yiri wuxuu waxay meesha la cadeeyey in ay tahay qofka counseling county two ahayd county one to go ay dhaheen somalia to fight inuu soomaaliya u soo dagaalo county one county two county one horta wax cadaan ma haya waxay leeyihin maskaxdiisay ku jirtay inuu aado halkaa kan kale oo leeyihi wuu counsel garaynayna waxaa waaye asaga ula yimi waxaana rabaa shabaabta ina ina ina adkaad wuxuuna sheegaa sharciga kanada qofka hadduu asaga kalaanka kuula yimaado oo kuu sheekay oo iska joogtay oo kuma war organ lagu xirna iska soo noq haddaa tirahay ma ahoo yiri council looyerka marka sharcigii bay sharcigii baa la qalday waxyaabaa la sameeyey haddana abiilaa noo furan marka markuu isagu baxayey ee la qabanayay march labada kun iyo koob iyo tobankii masar buu u socdaa tiri marka bal iiga sheekee safarka masar iyo ujeedadiisa masar wuxuu wuu u socda aniga rajaan ka laha inaan guryo ka gato meesha abarmanti lacagta xitaa dawladda tiri terrorist money waa way qaateen lixdii koo kun ahayd asagana inaan israacnay ahayd safarka oo meeshaas oo guryahaasan soo gato wuxuu yidhi marka aniga dagaalkii wixii aan dib u dhacna asna waa u dhacaya markii dawladda la doorto oo xasan mubaarag la dejiyo baxay waxaa hooyadeed yemanna waa sii socda hooyadeed waxay i tiri ha isku imaan dagaala jeer marka xoogaa dib aan ugu dhacay waxaa bal adiga meel sii deg markaasan kugu imaana asagii marka waa maxay aheeday wuxuu raadsaday hotel motel meenaq meel u ijaartay hal habeen wuxuu yidhi markaan tago meel iskuulku ilow iyo meelo maaragtay oo fiican oo xoogaa aan raadina oo apartment oo isku jaban dadkan ina arka oo apartment ina arka waa ku darsan karaa hooyada habeenada dambe marka maxay aheeday waalkan dayaaraddaa laga qabtayba saasay taladiis inuu xagga aado anigana aan ugu tagay ahayd waayahay waxaa jirtay iyagu siday ku doodayaan in qof loo xil saaray inuu dabagalo oo u dhagaysto oo uu la sheekaysto iyagu siday ku doodeen qofkaasna uu kala sheekaystay al-shabaab u ammaanay maxay kula tahay arrintaas waxay ila tahay horta waxaa dhacay waxyaabo badana meesha lasoo dhigay qalad u gala boliiska sharciga waxaa waay in qofka markii boliiska markhaatiyada hadday noqoto korontada electroniga oo telefonka ah text messageka waxa la computerka waxyaabo badan inay keenaan waayo bicturada waxay qaadaan waxa keliya keeneen waxay duubistay keeneen ma aysan keenin text messageka isku diraayin labadooda maxaa tallaabo ood qaadaysaan kadib xukunkan xeer beegtida looyarka wuxuu yidhi waxaan qaadaa coortif abiil u disanaa maxkamadda saro abiil u qaadaa raacfaan ha maxkamadda saro udilaa abiil u qaadaa iyo beelka beel in lagu soo wado in damiin lagu sii daayo iyo in raacfaan loo qaado ha labadaas wax iga sheeg maxamed shaksiyaddiisa maxamed waxau ahaa wiil fiican afar jir baan halkan ku keenay iskuulkiisau dhammaystay isagoo yaroo shan iyo toban jir wuxuu ka shaqayn jiray home depot wuxuu u shaqeeyey halkaas security-ga waxay ahayd u f t u dhamay four years deentoodii wuxuu bixiyey hal sano ku bixi dawladda ogyi meeshu ka sheegay deentii uu siiyey wuxuu yiri ten percent uu reeban jiray inta kale uu ku noolaa inta kale iguu sii jiray kadib kas yar uu ku dhoofo uu urursaday nin saas oo ahay oo wanaagsan oo my best friend u ahay hooyadii aniga waa runtii saaxiib hooyo kasug waxaa saaxiibo isku dhagan oo yani hooyo iyo iyo wiil waa kasii darneen wuxuu ahay wiil oo igu dhegan ko igu roos igu aho yanaa besarana ahayn waxayba fiican hooyo waxaa idhi ka leexo waxyaabaha xun futurtaada fiirso dawladda canada xaqaada way ku siisaa wayna soo dhaweysay sidiin sana ku siisay loonay ku siisid loontooda sii wana nin wanaagsan noqo oo adigana xaqooda u gudaaya sii noqo intiina wou noqday diintii wuu bixiyey waxbarashadii wuu bartay everything wuu sameeyey waxaan kala soo cararay afar jir isagoo wadankii inay xabad ku dhicin inuu nabad helo maantana waxaa dhacday in oo nabadii anta aan kasoo raadi oo xabis maanta cabad uu ku jiro ilaahaa qadaray ilaahana ku aqaan cadaaladna istiil waan sugaynaa ilaa iyo maxkamadda saro aan dacwoonayna insha allah ilaahay waa keena cadaalada